wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland ah ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabatay shirka sanadlaha ah ee wasaaradda la yeelato hay-adaha wada shaqaynta dhowla leh wasaaradaha jubbaland shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah dowlad goboleedka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale oo ka socotay wasaaradaha kala duwan ee jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka jubbaland maxamed cismaan jaamac ayaa u mahad celiyey hay-adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kaalinta ay ka qaateen taageeridda wasaaradda gaar ahaan dejinta sharciga iyo sidoo kale la dagaalanka masuq maasuqa
ka wasaarad wasaarad ka gaar ahaan waxaan aada ugu mahad celinayaa hay-adda unicef oo aad taageerto dhammaan soomaaliya gaar ahaan jubbaland qaybta gargaarka ay ka taageerto dhammaanteed waan u mahad celinayaa shaqooyinka ballaaran ay maaragtay la wada jubbalandna waan u mahad celinayaa shirkan furitaankiisa iyo hawshiisa kale waa wasiirkan u sheegi doonaa sheegi doona waa la idmo laakiin waxaan rabaa inaan nuqdooyin yar ka aan ka taabto oo ah waxaa muhiimka inoo ah dhammaanteen ay taageero weynna ka qaadatay unicef wasaaradda gargaarka si gooniyan aan ugu mahad celinayo ah sharciga la dagaalanka musuq maasuqa ama adfishinka wax loo yaqaan qayb weyn bay ka qaadatay sharcigaas oo wasaaradda gargaarka ay gacanta ku hayso ah kaasoona hadda ay marinaysa qaybtii ugu dalmeelihii ugu dalbeeyey oo ah baarlamaanka inuu yaalo waxaana jecelnahay adwaa la idmo waa sharci wasaaradda diyaarisay kuna dhaqmi doono dowladda jubbaland dhammaanteed iyo hay-adaha samafalka wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa si qoto dheer ugu hadlay ahmiyadda kulankan waxaa sharaf iyo milga inoo ah inaan kasoo qayb galno shirkan qiimaha badan oo isugu imaanayaan dowladda iyo unicef oo runtii lagu samaynayo dib u eegis mashaariicda unicef ay kala shaqayso dowladda shirkan wuxuu muujinayaa inay bisayl dowladnimo imaatay inay aaminitaanka dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobey iyo kuwa caalamiga ay kor usi kacayso inay matalaad dhab jirto oo ah in la isweydiinayo intee wax ku baxay maxaa la sameeyey sidee wax looga bedelay bulshadii haddii wax qaldan yihiinna sidee loo wada saxaa taas waxay muujinaysaa in bisayl dowladnimo lagu dhaqaaqay horan loo socdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda qaramada midoobey ee caruurtay save the children oo runtii ka duwan la imaatay hal abuuro ka duwan iyo direction ka duwan hay-adaha kale saaad og tihiin geedi socodka dowladnimada maalinba meelaa la degayaa sanad iyo sanadka ka dambeeya wakti kasii dambeeyada dowladdu waxay la wareegaysaa hogaanka dowladnimo iyo matalaada dhabta ee shacabkeeda